فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما
kuwa rumeeya alleh oo si sugan u qabsada kitaabkiisa iyo sunnada rasuulkiisa wuxuu gelin naxariis xaggiisa ah iyo fadli wuxuuna ku hanuunin xaggiisa jid toosan islaamka